داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا muuqaal habeenkii xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa ka soo muuqday kumanaan askar oo ka tirsan militariga xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasoo u muuqday ciidan loo carabiyey dagaalka iyagoo watay hub cusub oo boobayaal ah sida ka muuqatay filimka ciidankan la soo bandhigay ayaa qaab ahaan ka duwan ciidamadii horay uga qalanjibay mucaskaraadka marka loo eego nuuca labiskooda tiradooda oo aad u badan iyo dhiiranaanta ka muuqata oo aad u saraysa muuqaalka ciidamadan waxaa lagu laray fariin ka soo baxday amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin oo amraysa in ciidamada ay isku diyaariyaan marxaladda cusub ee dagaalka una diyaar garoobaan gudashada waajibaadka badan kuwii hore mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore
muuqaalkan lagu soo bandhigay ciidamada cusub ayaa waxaad ku arkaysaa gaadiida nuuca dagaalka ah oo ay wataan askarta kaasoo bidhaan ahaan u muuqda kuwii ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin horay uga soo furteen muuqaalka oo su'aalo badan ku dhalin kara dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxaa sidoo kale ku laran kelimad uu jeediyey amiirkii hore ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh mukhtaar abuusubayr taasoo ciidankan carcarta qaba ugu baaqaysa in la israaciyo shisheeyaha oo maraya rafadkiisii u dambeeyey cadowga wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala hadhin ee la israaciyo waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo dhaqaal ahaan ayay u burbureen ciidan ahaan ayay u burbureen siyaasad ahaan ayay u fashilmeen qofka maanta ku riyoonaya in soomaaliya dowlad aan islaam ahayn ay ka taliso qofkaasi waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin wallaahi aladii laa ilaaha khayruh waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cidhif ilaa cidhif sharciga alle lagaga taliyo soomaaliyana saldhig iyo gundhiga ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa jihaadkeenna wuu socon doonaa oo wuu socon doonaa ilaa aan ka gaadhayna hadafkii alle subxaana wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah
ciidamada ay soo bandhigtay xarakada shabaabulmujaahidiin ee kumanaanka ah ayaa xalay aad looga daawaday baraha bulshada waxaana aad u badnaa dadka marxabaynaya ee ku nool magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan iyagoo qaarkood odhanaya ciidankaasi ayaan sugaynaa rajadeena maanta aad bay u fiican tahay iyo halkudhigyo kale muuqaalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka gudaheeda uu qalqal ka jiro madaxda ugu sarraysa dowladdana ay dalbanayaan in xaqiiqooyinka indhaha laga laabto oo aanan laga hadlin أجابوا داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا